Nikki Strong, right here on VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin salaasa ah bisha disembar waa afar iyo toban sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada maantana waxaa idila socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida qaar ka mida dhallinyarada gobolka sool oo sameeyey goob shinnida lagu xanaaneeyo si ay malab uga helaan islamarkaana ay uga ganacsadaan
shinnidu way guurguurtaa sababtay u guurguurtana waxay tahay in marba meel daaq leh la geeyo oo dhirta ubaxa saarta inta badan geedba xilli buu saaraa geedba deegaan buu ku yaalaa marka marba meel baanu u guurnaa
waxaa kale oo aad maqli doontaan arday gaadhisa saddex boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka qalin jabiyey jaamacadda boosaaso heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida diblomaasiyiin ka socda saddexda dal ee midooda yurub uga qaybgelaya wadahadalada nukliyeerka ee iiraan ee ka socda magaalada vienna ee dalka austria ayaa sheegay in mowqifyada cusub ee ay dowladda iiraan ay qaadatay ay yihiin kuwo ka baxsan heshiiskii hore loola saxday ee labadii kun iyo shan iyo tobankii diblomaasiyiinta ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in heshiiska nukliyeerka ee iiraan uu noqdo mid aan macno badan ku fadhiyin waxaanay walaac ka muujiyeen xawliga uu ku socdo barnaamijka tayeynta nukliyeerka ee iiraan hadalladan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dalalka reer galbeedku ay hore ugu eedeeyeen iiraan inay ka noqotay amaba ay ka baxday heshiiskii hore la iskula meel dhigay magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada sacuudiga waxaa maanta oo salaaso ah ka furmaya shir madaxeedka lixda dal ee xubinta ka ah golaha iskaashiga ee wadamada khaliijka shirkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo muddo sanad ah ay kasoo wareegtay heshiiskii laga gaadhay arinta dalka qatar iyada oo wadamada sacuudiga imaaraadka iyo baxrayn ay markaasi go-doomiyeen dalkaasi qatar sidoo kale waxa uu shirkani kusoo beegmayaa iyada oo meel xasaasi ah ay marayaan wadahadalada quwadaha caalamku ay la leeyihiin iiraan si loo xakameeyo barnaamijkeeda nukliyerka barnaamijkaasi oo ay dalalka khaliijku u arkaan mid halis ku ah ammaankooda qaran halkan dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhallinyaro ku dhaqan gobolka sool ayaa miyiga gobolkaasi ka hirgeliyey goob lagu baxnaaniyo shinnida si ay malab uga gurtaan oo ay uga ganacsadaan arrintan ayaa shaqo abuur noqotay dhallinyaro kala kaduwan warbixintan waxaa laascaanood kasoo diray wariyaha v o e da cabdikariim olol koox dhallinyaro ah ayaa deegaanka kalabaydh ee gobolka sool meel u jirta soddon kilomitir waxa ay ka sameeyeen goob shinnida lagu dhaqo halkani waxaa yaalla ku dhowaad konton saxaroodood oo ay gu talagaleen inay shinnidu malab ku samayso sidoo kale dhallinyaradan ayaa ii sheegay inay deegaanka tieglow ay ka soo kaxaysteen qof aqoon u leh dhaqashada shinnida barnaamijkan waxaan ku bilownay koox dhallinyaro ah oo shan dhallinyaro tiradoodu ay gaadhayso waxaa noo yaalla halkan lixdan sanduuq aan ku bilo hal xero oo lixdan sanduuq ka kooban ama lixdan god qofka sidai u yaqaano waxaa noo jooga nin macalin oo khabiir ah oo aanu gobolada dalka gobol ka mida ka keensanay si uu shaqaalahana noogu tababaro mashruucana uuu dhaqaajiyo aqoon ku filan oo boqolkiiba boqol aan ku qanacsannahayna wuu u leeyahay
kooxdan dhallinyarada ah way guurguuraan iyaga iyo shinniduba marba waxa ay tagaan halka dhirta leh sidoo kalena waxa ay si weyn u raadiyaan goobaha ubaxa iska leh iyo dhirta ugu habboon ee ay shinnidu ka samayn karta malab iyagoona sharaxaad ka bixiyey siyaabaha ay u guuraan iyo malabka qaabka ay u samayso shinnidu
shinnidu way guurguurtaa sababtay u guurguurtana waxay tahay in marba meel daaqleh la geeyo oo dhirta ubaxa saarta inta badan geedba xilli buu saaraa geedba deegaan buu ku yaalaa marka marba meel baanu u guurnaa waxaa laga yaabaa bishii labadii bilood ee ugu dambeeyey inaanu ugu yaraan afar xero oo kala duduwan aanu degnay haddeer waxay joogtaa hawdka gobolka sool eriyada karin iyo kalabaydh bay joogtaa halkan ayay ka qaadaan malabka waxayna u iibgeeyaan suuqa magaalada laascanood waxay leeyihiin goob ay ugu talagaleen iyagoo sharaxaad ka bixinaya macaamiisha ku xidhan iyo dadka ka gataa malabka halkan aanu keennaa macaamiisheeduna ay ugu soo hagaagaan waxaana naga iibsadaa oo aan leenahay macaamiil kala duwan oo dhammaan ka kooban qaybaha bulshada waxaa noo yimaada dad xanuunsanaya oo dawa ahaan u isticmaalaya waxaa noo yimaada dad xanuunsanaya oo tusaale macaan oo kale qaba oo booskii sankoraha iyo waxyaalaha diidaya oo malabka isticmaala waxaa noo yimaada dad ay dhakhaatiir u soo qoreen waxaa jirta xilliyada dambe inay si weyn u adag tahay in la helo malab saafiya waxaana abbatay malab la sameeyo oo lagu dariyo sonkor iyo dareere kala duwan kuwaasoo dadka qaarkii aysan aada u kala garin malabka iyagu waa malab boqolkiiba boqol saafiya oo la hubo haddeer tusaale waxaa kuugu filan waa kan malabkii oo ku jira awlalkiisii ku jira oo aan laga soo saarin sidii beerta looga soo saaray aan la miirin qaar ka mida macaamiisha iibsata malabkan ayaanu wax ka weydiinay si ay u iibsadaan malabkani ay halkan usoo doontaan waxaan ahay macaamiisha ku xidhan xarunta malabka ee dalmaal xaruntan waa xarun hayse malab noocii ugu dambeeya oo saafi ah waxay naga saartay shakiga ahaa malabyada kale ee kala duwan waa xarun malabkeedu aad u fiican yahay tayadiisuna sarreeyo waxaan ahay macaamiisha ku soo noqnoqota
dhalinyaradan shaqadan ay abuureen waxay horsiidaysaa in dhalinyaro badan oo camal la-aana oo had iyo jeer ka hadla shaqala-aan inay tusaale u noqonayso inay la yimaadaan fikrado hal abuur taas oo dhiirigelin u noqonaysa yaradeenna waxay u noqonaysaa hal abuur waa qodob inta badan dhallinyaradeennu marka ay weliba dhallinyarada aqoon-yahanka ee jaamacadaha soo dhameeya waxay isku dayaan inay shaqo raadiyaan oo wakhti badan iskaga lumiyaan wakhti si yaabo badan u raadiyaan waxaan kula talin lahayn markaa barnaamijkan ay ka baranayaan bal inta ay shaqa shaqaalanimo ay raadin lahaayeen inay isku dayaan inay waddankooda ay maal gashadaan hal abuur la yimaadaan cabdikariin olol v o a magaalada laascanood halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed saciid b k intaasna aynu ku dhaafno heeskaasi uu nagu luqanayay fanaanka maxamed siciid b k halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay xaflad ay ku qalinjabiyeen arday baratay culumta kalagadisan oo ka baxay jaamacadda boosaaso ardaydan oo tiradooda ay gaarayso ilaa iyo saddex boqol ayaa waxaa isugu jiraan wiilal iyo gabdho yuusuf maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray boosaaso dhalinyaradan oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa maanta ka qalinjabiyey kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda boosaaso waxayna tiradoodu dhammaayeen in ka badan saddex boqol iyo siddeetan arday waxaana loo qabtay xaflad lagu dhiirigelinayey iyadoo halkaasi laga jeediyey hadallo dhiirigelin u badnaa maadaama sannado badan ay dadaal ku bixiyeen dhallinyaradani in ay wax bartaan guddoomiyaha jaamacadda boosaaso maxamuud sheekh cismaan diyeeshe ayaa ka hadlay halkaasi isagoona hadallo dardaaran iyo dhiirigelina u jeediyey dhallinyarada maanta qalin jebisay intii aa ku fikiri lahayd intee shaqo ka heshaa si garab siman waxaa ugu wadaa maxaa shaqaa oo adigaa abuuri kartaa sida qofka qofka kale uuu shaqaalaysiiyo adiga wax kaa hortaagan ma jiro adiga naftirkaaga inaad qof shaqaalaysiiso waxaa mar kale idiin sheegayaa in qofka haddii shaqada ay ka soo daahdo inuu u baahan yahay dulqaad maalmaha ilaahay maalinba waa nooc shaqada waxaa laga yaabaa inay kaa soo daahdo inkastoo aan ogahay dad fara badan oo idinka idinka mid ah oo hadda qalinjabinaya oo shaqeeya inay jiraan waxaa idiin sheegayaa in aadan fadhiisanin baarkii la dhihi jiray baar calaacal hadda ka hor xamar muqdisho baar hadda ereyga waxaa la isticmaalaa maqaayad ama restaurantiyaa la isticmaalaa waxaa jiray baar la dhihi jiray baar calaacal oday yaa waxaa ku yidhi neo baarkan maxaa loogu bixiyey baar calaacal markaasaa wuxuu yidhi waagii hore waxaa isugu imaani jiray waa waagii dowladda waxaa isugu imaani jiray dadka shaqadoonayaasha ah meeshaanay isugu imaadaan oo ku sheekaystaan oo ku kala xog qaataan calaacalkooda iyo yuuskooda dartiis yaa waxaa loogu bixiyey baarkii oo dhan baar calaacal in noloshaada marna aadan fadhiisanin baar calaacal ee mar walba aa ku fikirto haddii shaqadii aa heli lahayd ama shaqaalaysiintii lagu shaqaalaysiin lahaa haddii ay kaa soo daahdo adigana inaa wax abuurato sidoo kale qaar ka mida dhallinyaradii horey uga qalinjebisay jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso oo ka qaybgalaya xafladan ardada lagu dhiirigelinayay ayaa hambalyo u jeediyey iyagoona sheegay in aqoontooda aysan halkaasi uga harin ay dadaal ku bixiyaan sidii ay u gaari lahaayeen hiigsi sare waxaan leenahay ardada qalinjebinaysa hambalyo hambalyo hambalyo maalmo dheer oo dambe baa idinka dambeeya ilaahay idiin sahlo marxalad baa ka gudubteen marxaladna waa u gudubteen marxalad walboo la gudbayaa waxay leedahay caqabadaheeda marka allaha idiin sahlo waxa weeye cilmigii furihiisaan idin dhiibay cilmigii oo dhan ma haysataan waxa weye guri furihiisa haddaad haysato albaabka markaad furto waxa weeye gudihii baa kuu dhiman iyo gurigii waasicsanaa iyo meelihiisii iyo marka inaad ku sii dadaashaan cilmigiina kuwa shaqada helana khayr hadday raadsadaan wixii ilaahay u qadaray way helayaan kuwa kalena inay cilmigooda saahidsadaan
haddaan heli karo kulligiin waxaan idin guddoonsiin lahaa kortoomo hadyadaa laakiin qalbigaa ku sida laakiin qalbigaan ku sidaa kartoomada hadyadaha qof kasta meeshiisa kartoon soconahaya oo qalbiga ka yimid ha ku guddoon ugu dambayntii qaar ka mid a ardada ka qalinjebisay kuliyadahan ayaa dareenkooda weydiinay waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin in maanta halkan ay soo gaaraan waan dhowahay magacaygu waa ifraacis cabdulaahi maanta saa ujeedaan waxaa dareeminaa farxad aad u weyn halakan waxaan uga mahad celinayaa allah subxana watacaala oo meeshaan isku keenkeenay marka xigta yani macallimiintii heerkan maanta dareenkayga lama soo koobi karo waayo waxbarashadeedii wakhti dheer aan soo waday maxay tahay heerka jaamacadeed aan la qaatay macallimiintayda ardaydeeda maxay tahay xafladda qalinjabinta aad baan ugu faraxsanahay wallaahi wakhti dheer maasha allah dareen aad iyo aad u wanaagsan ayay iiga dhibnayd wuxuuna ahaa wax mar walba aan ku himeeyey inaan ka gaaro yoolkayga iyo hadafkayga si aan dalkayga iyo dadkaygaba wax ugu qabto iyo hooyooyinkii sidooda dhiban oo kale inaan wax u qabto oo wixii karaankayga ah oo aan u qaban karo aan la wadaago insha allah waxaan jeclahay inaan ka bedelo annaga iyo baahda caafimaadka oo dhammi in dadku haddii ay wax bartaan ay bedeli karaan wixii hore oo dhan intaad ka gadaale sidoo kale waxaan si wada jiro u ballanqaadaynaa dhammaantannada inaannu noqon doonno waxbarashadii aannu barannay oo aad sabab u ahayd in kaalintaadna soo gaarsiiseen inaannu noqonno kuwa halkaa ka sii wada kuwa aanaynu ku dayacin kuwa dadkooda ugu shaqeeya kuna khiyaamin qarankooda insha allaahu biillaahi tacaala dhallinyaradan oo muddo afar sana ah baranayay kuliyado kala duwan ayaa gabagabadii dadweynihii ka qaybgalay waxay u jeediyeen hadallo ku badnaa dhiirigelin maadaama dhallinyaradan loogu baaqay inay la yimaadaan fikrado ganacsi iyo weliba hal abuur oo aysan wakhti ku bixin in shaqooyin kale ay ka raadiyaan xarumaha dowladda iyo weliba hay-ado yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faarax maxamed cali
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhowaada xibinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilowna xiriirka kubadda cagtay qaaradda yurub iyo wifa ayaa wejigabax kala kulmay isniintii isku aadka wareega lix iyo tobanka ee koobka champions leaga kadib markii sida ay sheegeen uu khalad ka dhacay softwarkii diyaarinaya isku aadka kooxaha taas oo sababtay in mar kale lagu celiyo isku aadkan ayaa markii hore goradda isku geliyey kooxaha manchester united iyo b s g kuwaas oo kala hogaaminayaan ronaaldo iyo messi laakiin saraakiisha uwefa ayaa sheegay in cilad farsamo ay ku timid natiijadaasi isku aadkii dambe oo la sameeyey ayaa kooxuhu isku arkeen sidan kooxda f c salisburg ee wadanka australia waxay ku dhacday kooxda bayer munig sporting b c ee wadanka bortugiiskana waxay ishalaalen kooxda gardiola ee manchester city bonfikana waxay ka hortegi doontaa ayax jelse oo difaacanaysa koobkana waxay ku dhici doontaa kooxda lille atletic dimatrid iyo manchester unitedna waa ishalaalean villarealna waxay arki doontaa yuventus inter milanna waxay ka hortegaysaa kooxda liverpool halka b s g iyo real madridna ay isku dhacaan real madrid ayaa aada uga carotay uwifa iyadoo ku eedeysay maamulka kubadda cagta yurub inay been ka sheegeen dhibaatadii horseda in lagu celiya isku aadkan waxaana ku tilmaantay dhacdo ceeb ah madrid oo markii hore ku dhacda kooxda bamfika ayaa ku adkaysatay inaan waxba laga bedelin isku aadkan laakiin taasi ma dhicin difaacii hore ee kooxda real madrid sergi ramos ayaa sheegay inuu door bidi lahaa in kooxdiisa b s g ay iska ilaaliso kooxdiisii hore real madrid is aragga wareega lix iyo tobanka ee champions leaga dhinaca horyaalka ingiriiskana waxaa dib loo dhiga ciyaartii dhex mari laheyd kooxaha manchester united iyo bramford kadib markii garoonka tababarka manchester united ee carlington laga helay qof qaba xanuunka covid sagaaliyo toban taas oo sababta in la xiro baaritaan hordhaca oo laga qaaday tiro ciyaartooy iyo shaqaalaha manchester united ayaa muujinaya inay qabaan xanuunka covid sagaaliyo toban taasoo sababtay in guryahooda loo diro war ka soo baxay kooxda manchester united ayaa lagu sheegay in la xiray xarunteeda tababarka si looga hortago khatarta iyo faafitaanka xanuunkan united ayaa lagu waday inay u safartay kooxda bramford ee magaalada london caawa oo talaado ah iyadoo ciyaartan hadda ay dib ugu dhici doonto maalin kale bayaan kasoo baxay xafiiska xiriirka kubadda cagta ee premier leaga ayaa lagu sheegay in afartan iyo laba kiis ay gaarayso tirada laga hela xanuunkan ee kooxaha ingiriiska iyagoo sheegay inay qadayaan tallaabo deg deg ah oo lagu xakameynaya xanuunkan toddobaadkii hore ayaa xiriirka ingiriisku dib u dhigay kulan dhex mari lahaa tottenham iyo brighton albion kadib markii tiro ka tirsan ciyaartooyda antonio conta uu saameeya xanuunkan dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooydana kooxaha manchester united newcastle bayer munich iyo barcelona ayaa dhammaantood xiiseynaya ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda maksey bobakar camara sida laga soo xigtay jariirada the atlantic labayabaatan jirkan oo sidoo kale ka ciyaari kara daafaca dhexe ayaa qandaraaskiisa uu kula jooga kooxdiisa uu ku egyahay xagaaga soo socda ee labada kun iyo labayolabaatanka newcastle oo dhowaan ay iibsatay boqortooyada sacuudi carabiya iyo aada u daneynaysa laacibkan faransiiska ah oo go-aansaday inuu ka howlaalo kooxdiisa maksey marka uu dhammaado qandaraaskiisa ugu dambeyntiina dhegaystayaal weeraryahanka kooxda barcelona sergi aguera ayaa lagu wadaa in maalinta berita ah uu ku dhawaaqay inuu ka fariisanayo ciyaaraha kubadda cagta kadib markii laga helay xanuun dhinaca wadnaha ah oo ku qasbay inuu soo gebagabeeyo mustaqbalkiisa ciyaareed ciyaaryahankan oo laga saaray garoonka ciyaartii kooxdiisa barcelona ay kaga hortagtay kooxda alfas kadib markii uu wereeray ayaa baaritaan kadib la ogaaday inuu ku dhacay xanuunka wadnaha xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intahaa
aada ayuu mahadsan yahay faarax maxamed cali oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan haddii aan idiin dulmaro wararka caalamka u dalkaroon wararka ka imanaya xerada dhagaxley ee ka tirsan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa sheegaya in uu dab ka kacay suuqa weyn ee xeradaasi suuqan oo ka mid ah kuwa ugu weyn deegaankaasi ayaa dabkaasi uu burburiyey meherado iyo dukaamo badan oo ganacsi muuqaalada laga soo duubay suuqaasi ayaa muujinaya dabka oo gubaya dhismayaasha ka samaysan bacaha iyo maryaha iyo dadka oo ka cararaya dabka suuqan ayaa la sheegay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee uu dabka kaco ma cadayla imka khasaaraha oo uu dabkani geystay inta uu leegyahay haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeedu dikamiisa laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a ee xarunta washington oo jileh sidaas iyo maalin wacan oo aada iyo aada u wanaagsan